waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha ka duwan bulshada deegaanka xananbuur ayaa baaq nabad u diray beelaha wadadaga deegaanka iyagoo ku buriyey in la ilaaliyo xasiloonida lagana wada shaqeeyo dhismaha maamul oo dhan yahay kulanka ka dhacay gudaha xananbuur ayaa lagu xusay muhiimadda ay leedahay nabadda wadajirka iyo horumarinta deegaanka waxgaradku carabku adkeeyeen in beelaha degan ay wada yihiin iskudan ayna tahay in laga wada shaqeeyo arrimaha horumarinta maamulka iyo xasiloonida khilaafaadka si nabad darta loo gaaro bulshada ragga dhalinyarada haweenka cilmowdiinka ee sidoo kale taageeray baaqan iyagoo noo sheegay in nabaddu ay tahay asaaska horumarka iyo islamarkaana aan la ogolaan karinin wax kasta oo wiiqaya muhiimadda deegaanka iyo wadajirka sida loo helo horumar waara oo lagu garo nabad iyo kala dambayn ugu horreyn ayaa waxaa ka hadlay qaar kamid a bulshada deegaanka iyagoona sheegay inay soo dhaweynayaan nabadan lagu baaqay ayna qayb ka qaadanayaan sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira deegaanka xanabbuur ee gobolka galgaduud nimanka hadda walaalaheenoo reer xaaji waa isku xunaanno waa isku xaniyo qalloocsannay xananbuuro walaalayaalow nabad iyo qanaaco iyo qurux iyo dhibla'aan ayaan ku soo dhoweynay intoo kale oo la eg inaad adinkuna qaadatiin ood soo dhowaydiin ayaan inka rabnaa ilaahay baa mahad u sugnaatay galabta halkaan iskugu kaanna keenay haddaas dabadeed wixii rag soo yiri oo hore waan ku qanacnay waana qaadannay ama aan rag dirno ama ha soo laabteen ama adinku noo imaada ama saas maadaama annagu aan ku noolnahay deegaankan waxyaabaha ka jiray oo calaada iyo sisamkii uu soo maray markii aan fiirinnay annagana ilaahay uu namakaniyey dadku annaguna aan shacab nahay oo aanaan ka maarmin dowladda galmudug raggaa sagaalkaa waxaan u dirnay dowladda galmudug iyo dadka nagu wataba wasiirradaan ay ka mid yihiin xilka nagu matala annaga oo joogo gobolka waxaan soo dhawaynaynaa nabadda waxaan soo dhawaynaynaa daris wanaagga waxaan soo dhaweyn walaaltinimadaan soo dhawaynaynaa waxaan soo dhawaynaynaa si alla sidii dowladdu ay raalli ka tahay ilaahayna raalli ka yahay islaamkuna raalli ka yahay mas-uuliyiin ay kamid gudoomiyaal hore oo ugu horreeyay cabdulaahi maxamed barre beenta iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda tamarta qaaradka biyaha galmudug iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada dhowsmaro ayaa dhankooda sheegay inay soo dhaweeyeen baaqan inay qayb ka qaadaan si wax looga qaban lahaa caqabadaha nabadda ee ka jira deegaanka xananbuuro oo loo iska kaasha lahay si loo helo helo maamul midaysan oo ay ku wada dhimaysan yihiin labada biilood ee dowdaga deegaanka xananbuuro annagu ilaahay hortiis intanadaas waxaan iskula soconnaa inaan masiirka xananbuura kala wada shaqayno si daacadoo ehlima aan uga wada shaqayno waxaan rabnaa xananbuuro inuu ka mid noqdo deegaannada doorashooyinka lagu gelaayo deegaannada mashaariicda dowladda ka faa'iidaysanaya hay-adaha samafalka deegaannada ka faa'iidaysanaya meel ay ka jirto iska horimaad iyo khilaaf iyo konfalakti hay-aduhu ma yimaadaan waxbarasha imaamee caafimaad imaammaa dowladdu ka shaqaymee waxaan rabnaa in intaas laga gudbo konfalaktiga jiro oo dhan resolution loo bedelo oo xalkiisa la helo nabaddaasna aan ka wada shaqayno magaaladu waxay ku kobcdaa ay nolol ku yeelataa kala duwanaansho ayay ku yeelataa aniga dee waxay ii tahay maanta jawigaan inuu jawiydii ka bedelan yahay farxad gaara dad badan oo ilmaduna waa joogaan oo labada dhinacba waa ka soo jeeda anugu nin halkaana waa ahay qaraabaduna waa abtiyaashay marka ayaga laftikoodana waxaa ugu baaqaya in nabadda abtiyaalow wax laga qaato oo sida adeerayaal u qaateen nabadda loo qaato la soo dhoweeyo waxaan inla qaadannay nabaddii aad soo dhigteen gogosha aad keenteen dhuusamareeb waa inla qaadannay waxaa kaloo inla qaadannay insha allahu tacaala xanan buuro in maamul loo sameeyo maamulaa la samaynaa markii la yidhaahdo baxdaan meesha degan keligeed maamul aan fixi maayo degmaan rabaa kaligeea noolaha warmaa degmo waxaa lagu noqdaa tuulooyinka ku dhegan iyo deegaanada kale ku dhadhawaa degmadnimo lagu noqdaa ninka aad tirsanaysidna waxuu kaa rabaa haddaadan qaybta wax ka siin waxba lama lihid waxna kulama lahan macquul maaha dowladnima ku dhismi maydo galmudug waxay ka gudubtay maanta yaa i matalaayo yaa i xiga waa ka gudbay mar dhibcoodaa bilaabanaya doorasho qof i coda aniga iyo ninka xananbuuro ku dhashay halkaana ku tartameenna haddaa ka wax qabad fiicnaado anay qaadanayaano dhihi maayo ninkaana xananbuuro ku dhashay deegaankiisa og la dhihi maayo yaa wax noo qabanaya deegaankan yaa waxbarashadeena ka shaqaynaya yaa caafimaadkeena ka shaqaynaya waay xananbuuro ayaa waxay soo jeegtay masoclaadeedan muddo taasoo qayb ka qaadanaysay dadaalada iyo sidoo kale dubudhaca ku yimaada deegaanka iyadoona laga hortagaya in hadka ka dambeeya oo deegaanka kusoo jiray khilaafaad u dhexeeya laba beelood oo daga deegaanka kuwaasoo qayb ka qaadan dadaala lagu maranayo arrimaha horumarinta ole sida deegaanka iyo sidoo kale dhismaha maamulka qaybaha ka duwan ee bulshada ayaa sidoo kale sheegay inay qayb ka qaadanaysa wax looga qaba lahaa caqabadaha ka jira deegaanka xananbuuro loogana wada shaqaylaya si nabad lagu arto lagu soo wada dego ayna ka dhammaato colaadii ka jirtay deegaanka xananbuuro ee gobolka gaduud